Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee Sooma ayaa xeebta Jasiira ee gobolka Shabeellaha Hoose doonwadda shixnid mucaawine ah oo nasgajarta raashin iyo andartii magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Raashinku ayaa weli ballanka taragalay dadka Soomaaliyeed oo abaartaha ku barakaceen. Agaasimaha Waaxda Gargaarka iyo Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee Sooma Zahra Cali Yuusuf iyo ku warbiiriye gargaarku wali Usaya.
waxaan taaganahay deked xeebeedka jasiira oo aan ka dirayno saddex doomood oo raashina raashinkaas oo ku socdaa degmada baraawe annagoo fulinaynaa amarkii guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka raashinkaas oo ay loogu tala galay dad masaakiina oo ka soo barakacay deegaamada dagaaladu ay hareeyeen iyo abaaraha oo iskugu yimid magaalada baraawe ayaa loogu talagalay in ay ka faa'iidaystaan ma aha markii koowaad oo aan dekeddan xeebeedkan jasiire aan ka dirno macaawino agab macaawino oo u socda degmada baraawe gobolka shabeellada hoose waa markii labaad hay-adda maareynta masiibooyinku mar walba waxa ay u taagan tahay ka qayb qaadashada ama gurmashada dadka abaaraha ay saameeyeen iyo dagaalada ka soo barakacay hay-adda maareynta masiibooyinku waxa ay isbuucii hore dirtay konton baabuur oo ay u dirtay dadkii fatahaadda ay ku qabatay magaalada beledweyne daafaheeda ayada oo marsiisay dhulka maantana waa u jeedaan waxa aan taagannahay xeeb waxay hay-addu maarinta masiibooyinka macaawinada ay ku qaadaa cirka dhulka badda intaba hay-adda maarinta masiibooyinku waa ay ku dirtaa iyada oo uga faa'iidaynaysa ama ugu gurmanaysa dhammaan gobollada dalka meel kasta ay jiraan